gudoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo naybarakacyaalka dowlad goboleedka jubbaland cali aadan cali oo sanadkii hore lamaga dhoway xafiiska iyo faahfaahin kubiyo holooyinka shaqeeya hay-adda iyonay walaagiyo kuga watay saameynta fatahadidii kudhiyan degmada baar dheere ee gobolka gedo gudoomiyaga oo xafiiska roogamo dili bilowda ayaa sheegay inay shaqaalo hay-adiyo iyin haanayo iskihina usoona raasi iyo dhowaan barakacyaalka iyo sii doonaan minatilanka talagali e
waxaa noo qabsoomay haddaan dib ugu noqdo hadda waxaa noo so ii socota aniga bishii lixaad xilkan waxaan ii waxaan tirsaday saddexdii bishii laba-iyo tobnaad labadii kun laba-iyo labaatankii marka waa rafle lix bilood bishii lixaad baan hadda ku dhex jiraa intaan joogo run ahaantii waxaan imid hay-addan waxaan imid iyadoo sanad uu dhammaaday oo bishii ugu dambeysay sanadkii la joogo ayaan imid xilligaas oo ahaa xilliyada mataqaana xisaab xirka bartnerska ama dadyowga mataqaana hay-addan ay ku tiirsaneyd oo waxaan kusoo beegmay marka wakti dhammaan shaqo shaqaaluhu ay gaab ku jiraan oo shaqooyinka ay wada taagan yihiin baan imid keliya markaa ay joogaan uun muuqaal ahaan uun shaqaaluhu ay u yimaadaan oo soo bixi laakiin aanan waxba jirin oo oo mushaarooyinka ka wada go-eeno oo hadday tahay care qola ay wax siin jirtay hadday tahay u n h c r hadday tahay g i z waxay wax u balbalqin jirtay intuba ayadoo gaab lagu jiraan imid marka ilaahay fadligii waan orodnay orod nooma yareyn waxaan ku guulaysanay inaan soo celinno xiriirkii hay-adihii hay-addaanu ay ku tiirsanayd inaan dib usoo nooleyno oo shaqaalihii aan dib u howlgelinno waxaa hadda shaqeeya ilaa lixdan iyo ilaa toddobaatameeyo qof ku dhowaad oo hay-adda ka tirsan ayaa hadda shaqeeya alxamdulilah waan ku guulaysanay bal in horta lasoo celiyo shaqaalihii ay mushaar helaan oo hawshoodii si ay usii gutaan shaqaalahaasi waxay filiqsan yihiin laga soo bilaabo doolow ilaa kismaayo oga faa'iideysanayaa jubbaland wada jooggeena aan ooga faa'iideysanayaa waxaa weeye nimanka ayaga waxaan leeyahay horta waxaan bixinay male waxaan mobilization aan sameynayna male wax beneficiary selection aan sameynayna ma jirta laakiin maanta dhigaha aada loo furo wiigan aan bilaabeynaa taasna waxaa wey waa mas-uuliyaddana saaran waa cidna mataqaana kala gorgortamame cid kale nala lena ma jirto doonarkii guryaha dhisay iyo annaga iyo taska force gaara ayaa hawshan iska leh hawl cid kasta laga talagelin aba gacantuwaaleyn karta ma aha marka ciddii meelaha hadli jirtay waxaan leeyahay adeer qofkii systemka dowladda ka mid ahaa magaca dowladda ha ku cayaarin ma aha inaad dadka ajinabiga aad dadku ku xamataan sharaf iyo idiima noqonayo iyo milgo idiima noqonayso dadka inaad ku xamataan dadka ajinabiga ah ee hay-adaha samafalka intaad meelaha afka u dhuubtaan aad tidhaahdaan waxbaa si loo bixiyayo qaab ma nidaamka waafaqsanayn baa la bixiyey oo waxyaabaha yani idinkood marka sidaad u shaqaynaysaan aan la garan karin malaha waxaad isleedihiin doonarka ha xanaaqo oo ha la yidhaahdo jubbaland waxba lama siin karo taas baad ka shaqaynaysaan baan u malaynayaa siyaabo kale aad u shaqaynaysaan marka qolooyinkiina horta aan dhuftiina dib u laqa